kulan wadatashi ah oo u dhaxeeyey wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo beesha marifle oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada kurtuwaari kulankaas oo ay barbar socotay dowro sharci ah oo socotay muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa ka soo baxay bayaankan oo haddaan sheegi doono kow in la ilaaliyo wadajirka beesha marifle labo nabadoon kasta waa in uu dardargeliyaa xil weyna iska saaraa dadka uu mas-uulka ka yahay sidii ay u baran lahaayeen shareecada islaamka saddex beesha waxa ay qaadatay dardargelinta arrimaha jihaadka iyo garabsiinta mujaahidiinta bariga afrika beesha waxa ay uga baaqaysaa dhammaan ummadda muslimiinta soomaaliyeed gaar ahaan beelweynta marifle ka qayb qaadashada difaaca diinta islaamka shan beesha waxay baaq towbad keen ah u diraysaa dadka ka dhashay ee ku kadsoomay dhaqarta gaalada lix beesha waxa ay caddaynaysaa in aysan marnaba aqbali doonin in taako ka mid ah dhulka iyo badda soomaaliya loo gacangeliyo adowgeeda soo jireenka ah oo etoobiya iyo kenya ah toddoba gunta iyo gebagabadii waxaa ugu baaqaynaa ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed dal iyo dibadba inay ka dhiidhiyaan dhul boobka iyo kala qaybinta ay waddo etoobiya